أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaaynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorkaroon dowladaha masar iyo eleteriya oo ku dhawaaqay mar kale inaysan aqbali doonin in etoobiya qayb ka mida qaadato badda caas koronto la'aan baahsan oo soo food saartay magaalooyin waaweyn ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya kataa'ib al akhbaariya oo baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee mujaahidiinta ay kula wareegeen degmada awdhiigle ee wilaayada shabeellaha hoose faahfaahino dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xeryaha cadowga allah ee degmada afgooye dowladda kenya oo qaratay in askar looga dilay weerar mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya beelaha habargidir iyo gaaljecel oo ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo hadiyad xoolo geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha wilaayadaasi kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gadow iyo mid ka mida beelaha dega gobolkaas ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi guddi ka socda maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay oo booqasho ku tegey goobaha waxbarashada deegaan hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayadaasi haweenka ku dhaqan degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool oo hadiido kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiin ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahsan dowladaha masar iyo eleteriyaha ayaa mar kale ku celiyey inaysan aqbali doonin in etoobiya qayb ka mida qaadato badda cas marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya dalalka eleteriya iyo masar ayaa si adag u diiday in dalalkan xeebaha lahayn ay door ku yeeshaan ammaanka badda casa iyagoo xuseen maamulka marinka badda cas uu noqonayo mid ay hoggaan u yihiin waddamada xeebaha leh mowqifkan ayaa la adkeeyey intii lagu jiray booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee eriteriya murtadka lagu magacaabo cismaan saalax uu xaddii ku tegay qaahira halkaas ayuu kula kulmay madaxweynaha masar murtad cabdisitaax xasiisi una gudbiyey fariin ka timid madaxweynaha eritereya gaalka lagu magacaabo aisais afaweki sida laga soo xigtay madaxtooyada masar booqashadan ayaa kusoo beegantay maalmo kadib markii ra-iisul wasaaraha etoobiya gaalka lagu magacaabo abiy axmed uu u sheegay baarlamaanka dalkiisa in helitaanka badda cas uu yahay arrin noloshooda ku xidhan hadalka abiy axmed ayaa ku soo aadayay iyadoo laga cabsi qabo in dagaal culus uu ka dhex qarxo dalalka eriteriya iyo etoobiya dowladda eriteriya ayaa horey u diiday damacyada etoobiya ee badda casa iyadoo wasiir cusmaan saalax uu sheegay in dalkiisu la yaaban yahay waxa uu ugu yeeray rabitaanka qaldan ee etoobiya iyo aragtideeda duugowday dowladda eriteriya waxay si cad u caddaysay in damaca etoobiya uusan waafaqsanayn xaqiiqda dhabta ah ee gobolka islamarkaana aysan aqbalin wax fargelin ah oo uga imaanaya dalalka aan lahayn xeebaha xiisadan la xiriirta marinbadeedka badda cas ayaa sii kordhaysaa iyadoo ay u muuqatay in etoobiya ay raadinayso waddo ay ku gaarto badda halka eritiriya iyo masar ay difaacayaan mowqifkooda ku aadan in maaraynta badda cas ay tahay mas-uuliyadda waddamada xeebaha leh oo keliya weli lama oga siday xaaladdu usii socon doonto balse waxaa la filayaa in arrintan ay sii xoojin doonto xiisadda siyaasadeed ee gobolka koronto la'aan baahsan ayaa soo food saartay magaalooyinka waaweyn ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya cabdiraxiin sheekh cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya ayaa sheegaya in magaalooyin waaweyn oo deegaanadaasi ka tirsan uu nalka uu ka dansanaa muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii koronto la'aan baahsani ay la soo diristay magaalooyinkaasi oo ay korontadu ka maqan tahay oo ay ka mid yihiin jigjiga dhagax buur fiiq dirirdhaba iyo harar ayaa waxaa lagu soo warramay in hakad uu ku yimid howl maalimeedka taas oo bulshada ku abuurtay caqabado dhaqaale iyo mid caafimaad korontada deegaanadaasi oo laga keeno dhulka sare ee itoobiya ayaa wararku ay sheegayaan in si gaar ah ay u saamaysay magaalada jigjiga oo muddo dheer ka maqan tahay taas oo saameyn ku yeelatay ganacsiga iyo adeegyada daryeelka caafimaad ganacsatada iyo howlwadeennada caafimaad ee deegaanadaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay la soo deristay dhibaatooyin dhaqaale iyo khataro caafimaad oo halis ah waxayna sheegeen xilli loo diyaargaroobayo ciidulfidriga iyo ganacsato badani ay la kulmeen khasaare maaliyadeed gaar ahaan kuwa ku tiirsan korontada maamulka dabadhilifka ee ka jira deegaanadaasi ayaa koronto la'aanta jirta ku sababeeyey xarkaha leerarka oo go'ay kadib markii xatooyo loo geystay taawarada korontada gudbiya sida uu sheegay shaafi axmed macalin oo ah duqa magaalada jigjiga maamulka riddada ee murtad mustafe cagjar guud ahaan waxaad ogtihiin magaalooyinka bariga etoobiya maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka maqnaa laydhka kaasoo ay ku timida cillad dhanka farsamada ah xaaladda iyo sababta uu u maqan yahay laydhkaasi shirkadda laydhka dalka gaar ahaan tan laydhka dhalisa iyo tan adeega bixisaba waxay si faahfaahsan iyaguna uga hadleen arrinta laydhka guud ahaan bariga gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee jigjiga harar dirdhaba xirna guud ahaan awaash laga soo bilaabo laydhku maqan yahay sababta ugu weyn waxa weeyaan guud ahaan laydhka dalka waxaa laga helaa galbeedka etoobiya iyo bartamaha etoobiya intiisa badan wuxuu soo raacaa giriiryo iyo xadhka waaweyn oo lagaga soo qaado bartamaha iyo galbeedka etoobiya kaasoo kusoo gaara bariga qaarkii waa la dhoofiyaa qaarna waxaa loo isticmaalaa wadanka gudihiisa lagu isticmaalaa marka waxaa dhacday xadkooyo dhanka beraha laydhka qaada ama highteshinka la yidhaahdo berahaas waxaa ku dhacday muddo dheer xatooyo lagu samaynayay oo kolba laga furanayay baraha qaybo ka mid a ayaa waxaa keentay dabaylaha iyo roobabka hadda da-aya inay ugu yaraan toddoba tiir oo waaweyn ay dhacaan toddobadaa tiir ee waaweyn in la furfuro iyaga islamarkaana dib loo taaga runtii wakhti dheer bay qaadatay marka sababta ugu weyn ee keentay waxa weeyaan toddobadaa tiir ee waaweyn oo ka dhacay deegaanka oromiya iyo canfarta inta u dhexaysa masaajidada iyo qeybo ka mid ah goobaha ganacsiga ayaa lagu soo warramayaa in mararka qaar ay isticmaalaan motooro yaryar balse dadka badankoodu ma awoodaan sababo la xidhiidha qiimaha shidaalka oo aad u sarreeya guud ahaan itoobiya laba isbuuc ka hor ayuunbay ahayd kadib markii ay dhaceen ballaanbaxyo ballaaran oo xiriir ah oo looga soo horjeeda koronto la'aanta muddo dhowr bilood ah ka jirta magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga kenya deegaanada soomaali galbeed iyo n f d ayaa ka mid ah meelaha ugu liidata adeegga korontada ee geeska afrika waxaana sabab u ah gumaysiga xabashida etoobiya iyo kenya oo marna aan u oggoleen wax horumar ah oo ay ku tallaabsadaan ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahaysay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee mujaahidiinta ay kula wareegeen degmada awdhiigle ee wilaayada shabeellaha hoose xasan cabdiraxmaan abuuxasaan oo filimkaasi daawaday ayaa warbixintan inooga diyaariyey dagaalka dhanka warbaahinta ah ayaa mar kale lagu jebiyey kooxda riddada soomaaliya kadib markii kataa'ib al ikhbaariya ay soo bandhigtay fiidiyowyo ka turjumaya xaqiiqda waxa ka dhacay shabeellada hoose hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo guulihii mujaahidiintu allah fadligii ay gacmahooda ku soo hooyeen dadka muslimiinta ah ayaa ku indhaqabowsaday markii ay arkeen wixii gaaray maleeshiyaadka riddada ee magacyada kala duwan loo baxshay kuwaasoo xaabo looga dhigay dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baatilka ee ka holcaya bariga afrika dagaalkii taariikhda galay ee degmada awdheegle ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa soo bandhigay wacdaro taasoo ka muuqatay goobta dagaalka kadib markii kataa'ib al ikhbaariyah ay soo bandhigtay fiidyo uu muujinayo sida dagaalka uu u dhacay iyo jabkii murtadiinta gaaray fiidiyowgan ay baahisay kataa'ib al ikhbaariyah oo la daawan karo wax ka badan toddoba daqiiqo ayaa ahaa mid xiise gaara xambaarsan islamarkaana farxad geliyey quluubta malaayiin muslimiin ah oo ku nool dalka iyo dibaddiisa kadib markii filimka lagu baahiyey baraha bulshada iyo mareegaha internetka haddii dadka filimka aan daawan aan u muujiyo qayb ka mid a filimka wuxuu filimku bilaabanayaa xilli saq dhex oo habeennimo rasaasta ayaana ah midda ifinaysa goobaha lagu dagaalamayo waxayna ciidamada mujaahidiintu weerarka la beegsadeen fariisimihii iyo xarumihii murtadiinta muddo uu dagaal ka socday kadib mujaahidiinta allah fadligii waxa u suura gashay inay la wareegaan dhammaan fariisimihii saldhigyadii iyo xarumihii murtadiinta ayna ka dultillaabsadaan bakhtiga murtadiinta kadib markii ay haleeshay rasaasta mujaahidiinta غضبي وصاح الفارس المسلم شرط في قتلكم لهبي نذير الشر قد دمدم على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأطفي بقتلكم لهبي ويمضي بالجهاد علم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم waxaa filimka lagu soo bandhigayaa goobihii mujaahidiintu ay la wareegeen oo ay ka mid tahay buundada weyn iyo saldhigyo kale oo muhiim ah oo murtadiinta laga faramuruujiyey inta filimka uu soconaya waxaa lagu arkayaa qanimadii murtadiinta laga furtay oo aan qoraal ku soo koobi karin iyo waxa ay ka kooban tahay ishaa kuu macalinahe filim ka fiirso qaybaha dambe ee filimka waxaa ka soo muuqanaya tiro maxaabiis murtadiin ah oo nolosha lagu qabtay kuwaasoo qaarkood hadlaya iyaga oo dhex fadhiya hubkii iyo saanadii lagala wareegay kana sheekeynaya wixii meesha ka dhacay magacayda nuur xuseen cabdow waaye waxaan ka tirsanahay muddada afar iyo toban oktoobar waxaan ku soo biiriyey laba kun toban iyo afartii hadda waxaa ag fadhiyo raashinkii iyo wixii xerada yiili oo meel laga soo qaaday oo tiradooda la koobi karin hor iyo gadaal iyo yaallo ayaa hadda dhex fadhiyaa axmed nuur xasan anoo ah ka tirsan ururka shanaad ka tirsan ow dheegle laygu soo qabtay shalay oo sibdiyo howlgal ka dhacay walaayada iyo xoogga dalka isku qabteen saastay tahay aniga iyo rag kaleba nala qabtay raggii kalena cagahooda ku fakadeen hubkayna iyo saaniyadayn iyo waxayna dhammayna ay meeshan taagan yihiin sababtoo aa u jeediin oo malayha soomaaliya hubkayna waa kanaa barbar iyo oktoobar say u lahaayeen saaniyadoodii hubkooda waa kanaa walaayadaada madaxaa maanta madaxaa u baxay maa u jeedin waa kala kacsadeen ayakana kuwii garabka hore alla ka baxay aad iyo aad intii maqashaa maqashay intii maqalina ha maqasho
ugu dambeyn filimka laga soo saaray degmada awdheegle ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayna baahisay kataa'ib al ikhbaariya ayaa qayb ka ah filimaan iyo fiidiyowyo kooban oo laga soo saaraya xaqiiqda waxa ka jira dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baatilka raayada tawxiidka iyo beebelka masjidka iyo kiniisadda qaala tacaala waqul jaa'a alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa faahfaahinno dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xeryaha cadowga allah ee degmada afgooye waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey madaafiic shalay ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen laba xero oo murtadiinta ay ku lahaayeen degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose inta la xaqiijiyey waxaa duqayntaasi ku dhintay lix askari oo murtadiin ah sarkaal ciidanna ku jiro waxaana ku dhaawacmay lix iyo toban kale oo isla maleeshaadkii murtadiinta ee weerarka lagu qaaday ka tirsan dowladda kenya ayaa qaratay in askar looga dilay weerar mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kenya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo haya war ka soo baxay taliska booliiska kufaarta kenya ayaa looga hadlay weerar maalin ka hor mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee deegaan ka tirsan gobolka gaarisa halkaasoo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada kenyaanka afhayeenka ciidanka booliiska kenya michael k misheri ayaa sheegay in ciidan ka tirsan mujaahidiinta ay soo weerareen subaxii isniinta xero ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo biya madoobe oo hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa wuxuu qirtay afhayeenka ciidanka booliska kenya in weerarkaasi looga dilay askari kenyaan ah halka looga dhaawacay afar kale wuxuu intaasi raaciyey sarkaalkan u hadlay dowladda kenya in ciidanka la laayay ay ka tirsanaayeen ciidanka kenya ee booliska isagoona sheegay in dhammaan agabkii iyo hubkii le xeradaasi ay qaateen ciidamadii mujaahidiinta ee weerarka soo qaaday dowladda silibiyadda kenya ayaa walaac xoogan waxay ka muujisay howlgallada mujaahidiinta ee kusii baahaya deegaanada n f d ee kenya gumaysato shalay ayay ahayd markii weerar mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka hariirsuuki ee hoostaga degmada ceelqaaluw ee gobolka mandheere lagu dilay taliyihii askarta booliska deegaankaas waxayna mujaahidiintu ka soo furteen qori iyo boosh iyadoo taliyaha la dilay ahaa murtad soomaali ah oo deegaankaasi taliyo booliis ka ahaa beelaha habargidir iyo gaaljecel oo ka mida beelaha dega wilaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa hadiyad xoolo geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha wilaayadaasi cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixinta warkan inoo haya halkan oo aynu ku nimid booqasho gaaban waxaa ka dhacaysay xaflad aad u ballaaran oo labaatan geel oo neef ah ay ku wareejinayeen qabaa'ilada habargidir iyo gaaljecel ee dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kaas oo ay ugu talagaleen in ay gaarsiiyaan geesiyaasha tawxiidka ee ku jira furmaha hore ee dagaalka ee wilaayada shabeellada hoose halkaas oo ay mujaahidiintu ka wadaan taqadum ay ku furanayaan deegaano iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan wilaayada shabeellada hoose oo ku jiray gacanta cadowga qaar ka mida nabadoonnada wareejinaya geelan ayaa xafladda waxa ay ka sheegeen in uu yahay mid horudhac ah isla mar ahaantaana qabaa'ilku ay ku mashquulsan yihiin sidii ay u soo gaarsiin lahaayeen mujaahidiinta walaalahooda hiil iyo hoo intaa ka dheeri ah odayaasha ayaa dhanka kale waxay baaq u direen maleeshiyaadka dabadhilafyada murtadiinta ee xasan garguurta uu ku adeeganayo waxayna ugu yeereen gacmo furan iyo in si wanaagsan loo soo dhoweyn doono haddii ay ka toobad keenaan ficilada gaalnimo ee ay ku jiraan kuna garab taagan yihiin salabiyiinta duulaanka ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay cidda keentay xoolahaas annagoo muddo ka shaqaynaynay arrimahan ku saabsan jihaad fii sabiilillaah oo taxriil in lagu booriyo dadkii xoolihii inay la baxaan cid ku khasabtay aysan jirin khiyaarkoodana ay muslimiintii ayna wacdeen annaga marka annagoo odayaashii ah waxaana wacay beesha gaaljecel iyo waxaana wacay beesha habargidir sidaasayna waxay ku wareejiyeen toban neef gaaljecel aan ugu soo wareejiyey tobanna habargidir aan ugu soo wareejisay annagana biidnillaahi tacaalaa xarakatu shabaab mujaahidiin oo hadda wakiil noogu yahay waaliga ayaan kusii wareejinay biidni illaahi tacaalaa waxaana aad ugu faraxsannahay shaqada ay qabteen insha allahu tacaala haddana dar haatana waxay ahayd saddex neefoo geela ayaa waxaa bixiyay beesha reer begedi aad iyo aad bay u mahadsan yihin ayagana haddana waxaa soo socdo geel tiro badan timir tiro badan magacaygu waa cabdullahi maxamed fidoon naqiibka beesha habargidir ee shabeellada hoose geelahan wadnaa wuxuu yahay afurno walaalaha dagaalka ku jira ee xoreyn haya dalka cadowgu haysto marka qaybtana waa qayb aan usoo hormarnay in hadda maanta aan ugu samayno afar oo toban neef oo geela waaye qaybta anugu aan wado kulli geelyo kalena way jiraan oo qabaa'ilku ay wadaan aadan maxamed abuukur oo loo yaqaan aadageeley geelaan ujeedkiisa ilaahay fadligiis ee maanta marxaladda jihaadka oo maraya waa la socotiin laba xisbi biyayaasa xisbi shaydaan iyo xisbullaahi marka sidaas darteed beeshii waa beel reer gaaljecel oo beeshii ansaarteeda taqaaneen marka geelaas iyadoo ad cid u dirtay iyo howlo ay jirin ayagaa isilqaamay marka raggaasaan rabnaa in oo jihaadkan kaalintaan iyo doorkaan ugu qaadana
gabagabada munaasabadda waxaa kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan wuxuuna ku tartarsiyey qabaa'ilka in ay dadaalka ay soo bilaabeen ay sii dardargeliyaan si ay walaalahooda mujaahidiinta hiil iyo hoo ay ula garab istaagaan odayaasha xaqiiqatan waa cunsur muhiim ah oo bulshada ka tirsan ummadoodana waxaweyaan inay khayrka ku hogaamiyaan ayaa laga rabaa waana waxaa loo duubay ilahi subxana wataala miisaanka xasanaadka allah u saaro odayaasha juhdiga ay bixinayaan gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa labada beelood ee maanta mugta la soo degdegay ee mubaadarada la yimaaday ee geela keenay oo labaatan neef oo geel ee maanta nagu reejinayeen waa beelweynta gaaljacel iyo beelweynta habargidir ilahi subxana wataala ha barakeeyo miisaanka xasanaadka allah u saaro waxaan leenahay hadda beelaha soomaaliyeed waa ujeedaan maanta dadka muslimiinta ah ee dhibka haysta ujeedaan culeysyada mugta cadowga ilahi subxana wataala ay ku hayaan waa ujeedaan deegaanada hadda aad tagteen waa la xoreeyey mugtay dhibaatada ka jirtay hore waa maqli jirteen haddana indhihiin ha ku aragteen ilaahi subxana watacaala waxaweyaan ha idin farakeeyo ha ka daalina marka cadowgaas inaan mugtahay aan isu kaashanno oo aan iska wada dhicinno munaasabadan oo aan dhex taaganahay islamarkaana lagu wareejinaya geela ayaa waxa ay qayb ka tahay dadaalada lagu dardargelinayo jihaadka ka socda bariga afrika iyo wiilasha mujaahidiinta ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose kuwaas oo allaah fadligii uu gacantooda ku makaniyey deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed idaacadda islaamiga alandalus raydably wilaayada shabeellada hoose kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee gado iyo mid ka mida beelaha dega gobolkaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi casaam carafaad warbixinta warkan ha inoo sii faahfaahiyo waxa uu ahaa kulan ballaaran oo si heersaraa loo saagaasimay islamarkaana barbar socotay dowro qaadatay muddo toban maalin ah waxa uuna kulankan u dhexeeyey beesha gaasan iyo wilaayada islaamiga ee gedo intuu kulanka socday waxaa kasoo baxay bayaan ka kooban qodobo dhowr ah kaasoo ay ku midaysan yihiin beesha gaasan lamarkow beeshu waxay si buuxda u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteeda insha allah labo beeshu waxay isla qaateen garab istaagga jihaadka ka socdo beriga afrika naf iyo maalba insha allah lamar saddex beeshu waxay bara ataam ah ka qaadatay gaalada iyo murtidiinta haba ka dhasheene lamar afar beeshu waxay isla qaateen horumarinta dacwada iyo waxbarashada lamar shan beeshu waxay isku raacday difaaca aagga ay ku beegan tahay insha allah
intaasi kadib waxaa madasho ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka beesha gaasan iyo ugaaska guud ee beesha iyagoona ballanqaaday inay garab taagan yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka annagoo odayaashii afka gaasan ku hadlayna bayaankaas qabiilku soo saaray ee ka soo baxday qabiilka gaadsan waan ku qanacsannahay waana taageersannahay aad baana u soo dhowaynaynaa waxaa weeye wax walba oo kitaabka ilaahay lagu bixinhaya ee macnaha diinta ilaahay lagu bixinaya ilaahay subxaan qaadira loogu dhowaanhayana diyaar baan u nahay inaan waxa weeye u istaagno naf iyo maal iyo waxa weeye wax kastaba deegaanka gaadsan dadka jooga waxaan nahay dad u istaagay saqiir iyo kabiir buu u istaagay jihaadka allah naftana waa ku bixinaynaa maalkana waa ku bixinaynaa ragna waa dhiibnay kuwo kaletana waa dhiibaynaa maalkana waa bixinaynaa insha allah ha lagu soo dhowaado sidoo kale waxaa munaasabada kulanka ka hadlay afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo nabadoon xasan cismaan biixi soomaaliya waxaan leeyahay istaag dalkaada diintaada iyo dalkaada u istaag reegaasanoo damaanadaad qaadeen iyo ballantaad qaadeen halkaa ilaah dirta aad ku qaadeen idinkana ka dhabeeya inaan ka dhabaysaanna waa rajaynaynaa keligiina kuma noqonaysaan furunta aad joogtaan gurmud soomaaliyeed iyo gurmud beelo kale iyo gurmud mujaahidiinba waad helaysaan ugu dambayntii waxaa gabagabada kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hegado sheekh luqbaan abu anas isagoon halkaasi ka jeediya dardaaranno kala duwan haddaad dhahdeen diinta ilaahay baan u nusraynaynaa annagana insha allahu tacaalaa maciinaan nahay oo waan idiinla jirna insha allahu tacaala qodobka labaad ee aan beesha u dardaarmayo waa inaana jihaadno jihaadkaa lagu cisoobaa dulligaa looga baxaa fakhrigaa looga baxaa dadnimaa lagu helaa reer gaasano waxa aan ku ballamayno jihaad jihaad baan ku ballamaynaa allahu akbar
maanta adinkaa u owlisan in waxaa weeyaan maanta gaashaanka aad qaadataan oo naqiibka siduu u sheegay oo uu yidhi ha noola hubeeyo raggannaga annagana insha allahu tacaala taasaan iyadayna ikhwaani wax badan anoo yaal howl badan noo taalle hala diyaargarooba insha allahu tacaala jihaadaanoo ballanna kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada isdabajooga ee sida dardarta leh uga socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga hegado kaasoo la yeelanayso beelaha dega wilaayada loogana arinsanayo horumarinta ku dhaqanka shareecada islaamka guddi ka socda maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa booqasho ku tegay goobaha waxbarashada ee deegaan hoos taga degmada qansax dheere ee wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa mar kale warbixinta warkan inoo faahfaahinaya guddigii ay dirtay wilaayada islaamiga ee baay ee ka socday maktabka dacwada wilaayada ayaa markan gaaray deegaano hoos taga degmada qansax dheere ee wilaayada baay deegaanada guddigan ay gaareen waxaa ka mid ah barbaare raamacadey guduudo barwaaqo kooban ceelgeedow iyo deegaano kale oo dhammaantood ka mid a deegaanada hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada baay waxay guddiga booqdeen dhammaan goobaha waxbarashada ee ku yaala deegaanadaas iyagoona imtixaanaad ka qaaday ardayda dhigata dugsiyada qur-aanka kariimka maraakista macaahidda iyo dhammaan goobaha waxbarashada ee deegaanadaas waxay sidoo kale guddigan kulamo la qaateen odayaasha dhaqanka waxgaradka ganacsatada waalidiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada tirakoob ay soo gudbiyeen guddigan ayay ku sheegeen in dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala deegaanadaas islamarkaana lagu barta tajwiidka ay gaarayaan konton iyo lix dugsi qur-aan ardayda imtixaanka gashay ayaa gaaraysa siddeed boqol iyo konton arday macaahidda taajul waqaar ee ka furan wilaayada islaamiga ee baay ayay ku tilmaameen in deegaanadaasi ay ka furan yihiin laba macad oo ay dhigtaan arday gaaraysa siddeetan arday macadka khadiija bintu khuwaylad oo isagana ah macad u gaar ah gabdhaha muslimaadka ah islamarkaana ka furan wilaayada ayay guddiga sheegeen in deegaanadaasi uu ka furan yahay hal macad oo ay dhigtaan arday gaaraysa soddon gabdhood maraakiista si guud imtixaanka galay ayay guddigan ku tilmaameen sagaal markas kuwaas oo ay dhigato arday ka badan saddex boqol iyo toddobaatan arday mu'asasada alqalam oo ah mu'asase ay dhowaan ka hirgelisay wilaayada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay islamarkaana loogu talagalay ardayda farbarka iyo akhriska ayay guddiga sheegeen in deegaanadaasi ay ka furan yihiin laba mu'asaso ay dhigtaanna arday gaaraysa lixdan arday waxaan idiin soo gudbin doonaa markan qaar ka mid a goobaha waxbarashada ee deegaanka raamacadey oo ka mid a deegaanadii guddiga ay booqdeen waana kuwan qaar ka mid a gabdhaha muslimaadka ee wax ka dhigtay maraakiista deegaankaas oo soo bandhigaya qeybo ka mid ah waxyaabihii ay barteen نشكر للولاية الإسلامية ولاية باي على جهودها الميمونة تجاه أمتها تعليما وتطويرا وتقويما وتوجيها وعلى طليعتها الشيخ الهمام والوالي المقدام الشيخ همزة أبو جعفر حفظه الله جزاه الله عنا كل خير ما ناح في الأيك ناجع تروبا ولمكاتبه وأعوانه وأركانه أزكى شكر وأعلى تقدير وخاصة لمكتبة الدعوي الذي شمر لمهمة الدعوة والبيان لإنقاذ الأمة من مكائد عدوها وإقامة منهج الحياة عقديا وسياسيا واقتصاديا ونخص بالذكر محرك المكتب أهلا ضيفنا أهلا كراما يباشر حبكم فينا الجنانا أهلا ضيفنا أهلا كراما يباشر حبكم فينا الجنانا هو الإسلام قد رفع العبادة بلا نسب ولا مال أخانا والإسلام قد رفع العبادة بلا نسب ولا مال أخانا guddigan ayaa horey u soo maray degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay waxaana lagu wadaa inay socdaalkooda ku soo gebagabeeyaan degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay haweenka ku dhaqan degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya hadiyadan oo ka kooban buskud timir cagada biyaha lagu qaboojiyo iyo dhar noocyo kala duwan leh iyo haweenka muslimaadka degmada tiyeglo waxay ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha wilaayada islaamiga ah ee bakool haweenka muslimaadkaah ee ku dhaqan degmada tiyeglow iyo deegaanka biyoley oo ka mid ah deegaanada hoostagaha degmada tiyeglow ayaa iska kaashaday bixinta iyo diyaarinta infaaqan ay ugu talagaleen walaalahooda mujaahidiinta si ay ula qeybsadaan haraadka iyo qabowga habeenka ay seexdaan iyagoo difaacaya sharafta iyo dhiiga dadka muslimiinta ah munaasabadii ay ku wareejinayeen hadaayaadka oo ka dhacday degmada tiyeglow waxaa kasoo qayb galay maamulka islaamiga ah ee degmada culimaaudiin iyo nuqabo waxaana ugu horeyn ka hadlay gabdhihii muslimaadka ah ee soo diyaariyey hadaayaadka unoo gabdho muslimaadka gobolka bakool ku mid ena walaalaana safuufta hor gaalada kale hardemahaymay baan gudbiyahayna geek ilaahay ha noo qaaday gaaladan allika jibiya lixdan loor oo biskud e tamar oo soddon i sagaal kartoon e caagidaalka oo gaarino biyogabobanlakaweelo likashabada oo bogo labaata iyonay li'aag e camaamidooyin alijar go-ooyin alijar buumooyin alijar furun alijarta alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala mayba ku tuugana inima aragnay gaaladan muslimiinta ilaahay ku jibiy jabsanta hataba ma aragnay sayuhu zamul jamcu way walluuna dubura meelbaliinka seeda ma aragnay dabirka lay jeediyahayta ku mid ah ilaahay intayn dhammaatiro ilaahay inku tuugahayna walaalo muslimiinta meelbaroogaan mayba ogaahiyaana inuuna garabsho edna mad kastaba garabsho edna meel kastabuunu roogna hataa meeluun hata geeka ka sugugna nim aragna jismagaayna lay roogame qaluubtayna ihonay niidayna meetiyo lay jarto safuufta la jarto yaa ogin ilaahay nin markhaateeye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ah umu usaama gabro muslimaadka ee degmada tiyaaglow kanooloobuna edna sida walaallayba sheegdi hadiyadaas walaalon ku tiragalni walaanu intaaniskabani ilaahay dartiis walaanu dhiibaniina ilaahay dartiisa walan dhiibani mujaahidiinta way badhan meewalbiyo rogaan garabkiinga edna gabro muslimaadka ee degmada tiyagla hoobuna edna xasan garguurtuna way badlahaa waleeda hadirtoona way buahaa xaabada way baayeeyinaha jahanabo insha allahu tacaala insha allah walaalana mujaahidiinta ahaan un hadda intaga dhiibni walku badan walku badan ee rajeen insha allahu tacaala halyeyada islaamka may balana haddii aan gabdhaha muslimaadka ee walaayadka islaamiga ka nool insha allahu tacaala quluubtaanna mayba siilin jarta isan biidin illaahi baari mayba ilaahay ku rajayn inti gaalada noo jebiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala bishan ramadaan gudaheeda calanka islaamka laga suro madaxtooyada biidin illaahi tacaala asan gurguurtin maybaan sheegane muqdisho inti ka dhihi doonta tii kaabul oo kale oo adina diyaaradda dib u qabsado doonta biidin illaahi mujaahidiinta mayba lanaha isbiru waxtasibu sabaraasinana maalin hamiya garabkiingana ilaahay subxaana wa tacaala mayba ku rajeene intii cimrigan niindeersi nasriga kaabul oo kaleenta walaalaheena reer falastiinna may balena sabara walaalayaalow ilaahay subxaana watacaala may basiin ku rajeene odoommidii isan ka shaqaysada laaytaanta yahuudda naqata insha allah unuun
nabadoon cali maxamed yarow oo ka mid ah waxgaradka wilaayada abokool ayaa hadiyadaha ka guddoomay haweenka isagoona ku wareejiyey maamulka islaamiga ah si ay u gaarsiiyaan walaalaha furmaha ku sugan degmadii tijeeglow gabroy muslimaadka hayano ka noolayan xaflada keen oo yo-anka gurmudaayan walaaloosha mujaahidiinta safuufo ka jara haddii busku taada lahaay kolley walaa horteen kumuuqada aragahayna aagateedii regi mujaahidiinta sheewsada lahaayeen walkasta adlankii geeka walaal ee furuntika sugno dhodowla sabartamahay wali ka faraxa lahaay intaha ka diyaariyeen ilaahay ma inku baryaane ini maalsho ilaahay inbarakaay gabroosada la ogey han inka qiimo badan adduunkan geeka hadda ka nool yow may iina ilan quriyta gaalada sada inla helge ma hayto gaalada san gala hayto waa gabroogi dhaliyo haddana gabroogi hoolasho ka biyahayo ilaahay may lanaa hoolasho hanbarakaay jasaakumullaahu khayr dembijo allaha dhaafa may filaane muxaafadadii iyo walaayadii gobolkii dhammaan maybaa ankurajeane ini yoona siliinkatara galay gabrooyi walaalohayan ragi mujaahidiinta ini deersiyan hankatara galeen ini deersii doonaan kaalinta haweenka muslimaadka ayaa islaamka door muhiim ah kaga jirta tan iyo wakhtigii nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana xusid mudan in jihaadkan mucaasirka ah ee ka aroolsan bariga afrika kaalin libaax leh ay ku leeyihiin gabdhaha muslimaadka taas oo si weyn uga muuqato saaxada jihaadka mahadsanid cabdiqani warkii duhurnimo waa naga intaas ramadaan mubaarag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu